bsmi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi waslm ama bacdu waxaan ku dhex jirnay kitaabkii alkelimu اطayib lisheikh اlislaam ibni teymiya raximah اllahu tacaala ducaa-ul istiftaaxan ka baxnay salaada marka allahu akbar la dhaho ducooyinka la akhriyo halkan wuxuu ka gelayaa marka rukuucda ducooyinka la akhriyo dabcan salaada marka la istaagan yahay oo la akhriyo ducaa-ul istiftaaxa kadib faatixada la akhriyaa iyo suurad ka dambeyso kadibna waa la rukuucaa rukuucda marka ducooyin baa lagu akhriyaa iyo adkaar adkaartaas halkan ka gelayaa oo waxa uu yidhi faslun fii ducaai arukuuci waalqiyaami minhu rukuucda ducadeeda iyo kasoo kor noqoshadeeda rukuucda marka laga soo kor noqonayo oo qofka uu soo istaago samica allaahu liman xamida uu soo dhahayo waxa uu akhrinayo ayb iyo wasujuudi sujuudda ducadeeda waljuluusi iyo fadhiga beyna sajidateyni labada sujuudood u dhexeeyo can xudeyfata radia allaahu canhu anahu samica anabiya sala allahu alayhi waalihi wasalama nebiguu maqlay yaquulu isagoo dhahaya idaa rakaca markuu rukuuco subxaana rabbiya alcadiim halaatha maraatin saddex jeer subxaana rabbiya alcadiim marka subxaana rabbi rabbigii ayaan nasahaya oo nuqsaan iyo ceeb oo dhan aan ka hufayaa alcadiimi rabbigaas alcadiimi weynaa ee weynaa tilmaamihiisu ay weynaayeen oo weynaa nacam cadamada lahaa ayb waxayna ka tarjumaya hadalkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi wa ama arukuucu facadimuu fiihi rabba rukuucda rabbi ku weyneeya ayuu yiri nacam tasbiixdana sideedaba tasbiixda dadku marka ay yacnii meelaha hoose loo degdeganayo tasbiixaa la sunneeyaa buuraha iyo dalcad iyo kale ama dabaq iyo marka la korayana takbiirtaa la sunneeya allahu akbar culamada marka waxay yidhaahdaan labadao ismunaasab tasbiixdiina de nuqsaan baad ilaahay subxaanahu watacaala a ka hufaysaa ayb takbiirtana ilaahay baad weynaan iyo sarreyn ayaad alla usugaysaa subxaanahu watacaala keyrkiisna waxaa weeyaan way hooseeyaan dabcan keyrkiina ma alla subxaanahu allah ka weyn marka saasaa loogu kala jideeyey subxaana rabbi alcadiimi halaatha maraatin saddex jeer ayb wa bixamdihina waa soo aroortay waidaa sajada hadduu sujuudana qaala wuxuu odhanayey subxaana rabbiya alaclaa ayuu dhahayay halaatha maraatin saddex jeer sujuuddiina marka waa taas kharajahu larbacatu afarti ayaa soo saareen ayb oo ahlus asxaabu sunan weeyaan xadiidkuna waa saxiix lishawaahidihi marka subxaana rabbiya alcadiimna waa soo aroortay subxaana rabbiya alcadiimi wa bixamdihina waa soo aroortay iyadoo lagu darayay labadaba wa fii xadiidi caliyin radia allaahu canhu can salaati rasuuli illaahi sala allahu aleyh waali wasalam xadiidka cali waxaa ku jirta nebiga sala allahu aleyh waali wasalam salaadiisii wa idaa rakaca hadduu rukuucayo yaquulu wuxuu dhihi jiray fii rukuucihi rukuucdiisa allaahuma laka rakactu wa bika aamantu walaka aslamtu khashaca laka samcii wa basarii wa mukhii wa cadmii wa casabii saabuu dhihi jiray oo duco kala waay midaana oo rukuucda lagu dhaho allaahuma yaa allaahu allow laka rakactu adiga ayaan kuu rukuucay wa bika adiga ayaan aamantu ku rumeeyey walaka adiga ayaan aslamtu kuu hogaansamay oo adaan kuu hogaansanaya awaamirtaadan u hogaansanaya waa sida aad qabto waay dabcan qalbigaagana ku jirto qofka mu'minkaana asal ahaan inay qalbigiisa ku jirto laga rabo haddiise laakiin intaas ka badan haddii marka intaa ka badan oo dhammaystirkeeda muxuu noqonaya inaad ku darto ficilkaaga aad ka qowlkaaga inaad ka dhabaysa markaas khashaaca laka waxaa kuu khushuucay oo kuu dulloobay samcii aniga maqalkayga wa basarii araggayga wa mukhii dhuuxayga wa cadmii laftayda wa casabii seedayda ayb intaasoo dhan adiga ayay kuu khushuuceen wa idaa rafaca ra'sahu ayb hadduu madaxiisa kor usoo qaado rukuucda kor uga soo mina rukuuci rukuucdii uu madaxiisa kor uga soo qaadana yaquulu wuxuu dhahayey ayb samica allaahu liman xamidah rabbanaa walaka alxamd mil asamaawaati wa mila alardi wa mila maa shita min shay wa mila alardi wa mila maa beynahumaa wa mila maa shi'ta min shayin bacdu wa samica allaahu liman xamidah rabbanaa walaka alxamdu mil asamaawaati wa mila alardi wa mila maa beynahumaa wa mila maa shi'ta min shayin bacdu saas weeyaan ducada samica allaahu ilaahay waa ajiibaa liman xamidahu qofkii mahadiyo ammaano ilaahay waa ajiibayaa samica bimacnaa ajaaba weeyaan alla waa ajiibayaa baa laga wadaa oo waa maqlayaada hadda maahan oo sawdkii ayuu haleela maaha alla yacni ficilkan samica labadaas macnaba waa lagu macneeya waa ajiibaana waa la dhahaa waa maqlaana waa la yiraahdaa in waa ajiibaa la dhihi karana waxaa u daliila qowluhu tacaala ina rabbii la samiicu ducaa rabbigay mid ducada ajiibo ayaa laga wadaa mid maqlo waay hadda ducada maaha macnaha meesha ku jiraa ayb marka allah subxaana wa tacaala ciddii ammaanto ilaahay waa ajiibaya subxaana wa tacaala oo waa thawaabinaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigano walaka adiga kaligaa ayaay kuu sugnaatay alxamdu ammaanta oo dhan mila samaawaati mila samaawaati xamdiga mil-a samaawaati samaawaadka muggiis xaal uu yahay ammaantaasi wa mil-al ardi dhulka muggiis wa mil-a maa beynahumaa dhulka cirka inta udhexaysa muggood xaal uu yahay ammaantaasi ay tahay wa mil-a maa beynahumaa inta udhe wa mil-a maa shita dheh waxaad doonto oo min shayin shay a bacdu intaa kadib nacam muggood oo ammaana ilaahu kuu sugnaatay oo aada leedahay marka mil-a maa yacni waxaa weeyaan hadda xamdiga xamdiga de jismi ma aha meel ma buuxin kara dabcan laakiin macnaha imaamulkhataabi iyo cayni iyo kulligood waxay leeyihiin iyo nawowi xataa haddii yacni xamdi ayaad ilaahu leedahay iyo ammaan haddii jismi laga dhigi lahaa dhulkay cirka dhan buuxi lahaa dhulkana buuxin lahaa cirkana cirkana buuxin lahaa inta udhexaysana buuxin lahaa wax kastana buuxi lahaa yacni ammaan tiro badan baa un laga wadaa nacam ayaa ilaahu leedahay waidaa sajada hadduu sujuudayna yaquulu fii sujuudihi sujuudiisa wuxuu ku oranayey allaahuma laka sajadtu ilaahu adaan kuu sujuuday wabika aamantu adaan ku rumeeyey walaka aslamtu adaan isu kaa dhiibay sajada wejhii wejigeyga wuu sujuuday liladii allihiiba u sujuuday khalaqahu abuuray wa sawarahu qaabeeyey qaab u sameeyey khalqiga iyo taswiirka waa kala gadisanaanayn markaanoo kale liladii allihiiba wejigeyga u sujuuday khalaqahu abuuray oo sameeyeyba wa sawarahu qaabka hadda uu yahayna u sameeyo designkanna u sameeyey ayb taswiirku marka waa cajiib badan weeyaan ilaahay subxaana watacaala bani aadamka qaabka uu u suureeyey waa qaab isu munaasaba waay isagana munaasab u ah waay shaqada laga rabo iyo waxa uu yahayna munaasab u ah weeyaan nacam sooma kasin ayb oo waxaa weyaan haddii taswiirkan taswiir aan ahayn bani aadan aad ku aragto waad la yaabaysaa nacam waxaa ajiib cajiib lahay kula noqonaysa qof laba madax leh oo kale iyo haddaad aragto nacam ayb waayahay marka waxay xubnaha qaar labalabaa laga dhigay qaar waxaa weeyaan hadda farahaas waa shan saasay ku qaab fiican yihiin nacam hadday sideed farood noqdaan qaabkii waa ka baxayaan nacam soma kasi ayb marka wahaakada nacam allaahuma laka sajadtu wabika aamantu walaka aslamtu sajada wajhii liladii khalaqahu wa sawarahu qaabeeyey washaqa samcahu maqalkiisa u dilaaciyey wa basarahu araggiina u dilaaciyey ayb washaqa samcahu damiirka waxau u noqonaa wejiga wejiga ilaa wax dhan wejigay ku yaalaan ma ogtaha nacam maqalkii wejigayga maqalkiisii u dilaaciyey araggiisiina u jeexay tabaaraka allaahu ilaahay baa ixsaankiisu batay ilaahay baa sareeyey ayaa sarreeyo axsanu alkhaaliqiina inta wax suuraysa kan ugu suureyn wanaagsan ah alkhaaliqiinta dambe marka macnaheeda almusawiriin baa laga wadaa nacam tabaaraka allaahu ilaahay baa sareeyo ilaahay baa nasahan ilaahay baa ixsaankiisu batay axsanu lkhaaliqiina khaali inta wax suuraysa kan ugu suurayn wanaagsan ile bani aadamku qaara wax suursuureeya maogta wax qaabeeye inta wax qaabaysa ilaahay baa ugu qaabeyn wanaagsan macnuhu marka sidaas weyaan kharajahu muslimun xadiidkan muslim baa soo saaray wa qaalat caaishatu radia allaahu canha waxay tidhi kaana rasuulullaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yukthiru inuu badinayo an yaquula inuu dhaho fii rukuucihi iyo sujuudihi subxaanaka allaahuma rabbanaa wabixamdik allaahuma kfir lii rukuucdiisa iyo sujuuddiisa sidaas buu ku badin jiray subxaanaka alla tasbiix iyo taxmiid wada jirto iyo istikfaar allaahuma kfir lii yata-awalu lqur'aana qur'aanka ayuu dabaqayey tawiilka hadda tadbiiqa laga wada qur-aanka ayuu dabaqayo fasabix bixamdi rabbika ayaa nebiga lagu yidhi idaa jaaa nasrullaahi walfatxu wara-ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kaana tawaaba taasuu dabaqaya marka muttafaqun calayhi adkaartan marka inaad isku dardarto lama rabo inta isku darto ood jacbur ka dhigtood kasoo saarta dikri midaan nebiguba uusan ku uusan samaynin lama rabo marba mid inaa isticmaashaa loogu talagalay subxaana rabbi alcadiim haddaad dhahda iyada in isaga celceli allaahuma laka rakactu haddaad isticmaalaysana subxaana rabbi alcadiim ha keenin meesha maxaa yeele haddaad subxaana rabbi alcadiimna soo qaada allaahuma laka rakactuna keento suuro waxaa kasoo baxaysa dikri laysku dardaray nebigana aanu sameynin sala allahu aleyh ali wasalam ibn lqayim saasuu dhaha zaadulmacaadka wa qaalat caaishatu nacam turiidu waxay ka wadaa waxay doonaysaa yani qowlahu tacaala fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kana tawaaba wa qaalat caaishatu waxay tiri radia allahu canha kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo fii rukuucihi iyo wa sujuudihi rukuucdiisa iyo sujuuddiisa subuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati waruux ayuu dhihi jira subuuxun yani kan anuu rukuucayon u sujuudayo huwa isagu subuuxun weeyaan waa khabar oo mubtadihiisu xadfan yahay huwa isagu alleh allah aan u rukuucayon u tukanayo subuuxun weeyaan mid nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka nasahanoo laga nasaho quduusun weeyaan waa mid daahir oo nadiif ah oo ceebka saliim ah ceeb nadiifka ah ceeb dhan nadiifka ah rabulmalaa'ikati malaa'igta rabbigooda weeyaan kan abuuray waruuxi jibriil mid ka abuuray waa waa min dikri alkhaasi cala alcaam jibriil malaa'igtuu ka mid yahay si gaar ahaaneeda laakiin loo sheegay yani lisharafihi wa cidami mansilatihi kharajahu muslimun xadiidkana muslim baa soo saaray wa kharaja aydan waxau soo bixiyey muslim can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalama nabigu wuxuu yidhi alaa hooy wa inii anigu nuhiitu waxaa la iga reebay an aqra'a alqur'aana qur'aanka inaan akhriyo raakican anoo rukuucsan ow saajidan ama anigoo sujuudsan rukuucdii sujuuddii marka qur-aan laguma aqrin karo qofka marka hadhow hadduu yidhaahda ka waran qur-aanka miyaad diidan tahay hadduu ku dhaho marka nacam qur-aanka lama diidanaa laleeya laakiin meeshaana loo diiday qur-aanka in wax kalea uga munaasabsan wax kaloo uga munaasabsan oo uga fiican oo uga fadli badan baa jiro marka waxaa isku dhex darinoo cibaadad cibaado walbaa meel bay leedahay iyo waqti nacam soo ma kasin qur-aankii markaad taagan tahay qur-aan akhriyaa lagu yidhi faatixadii iyo qiraa'adii akhri ku raaxaysa markaas markaad taagan tahay ka war haddaad atixiyaad akhrisan haddii lagaa celiyana qofka uu yidhi atixiyaadkaad diidan tahay taas waa iska dood ma aha nacam waxaasoo kale dood cilmi ku dhisan maana waa iska un jikaartan ay noqonaysaa nacam walidaalika dad badan baa marka la yiraahda saasoo kale waxaan ma banaana nebigu ma sameynin salligan meeshaan laguma sameeyo habkan looma sameeyo salligaa la diiday kuleeyihi iyo asal waxay qabsanayen un meeshaas nacam taasoo kale marka khalad waay macnaha noocaasoo kalena albaacith calaa inkaari albidac walxawaadith waa ku sheegaa abu shaamat almaqdisi raximah llah waa la iga reebay buu yidhi an aqra'a alqur'aana inaan aqriyo raakican ow saajidan fa ama arukuucu rukuucda facadimuu weyneeya fiihi rukuucda dhexdeeda araba rabbi ku weyneeyo subxaana rabbiy alcadiim dhaha wa ama sujuudu sujuudase faijtahiduu fi ducaa'i ducada ku dadaala faqaminun waxaa dhab ah oo xaqiiqo ah an yustajaaba lakum in la idin ajiibaye marka madaxiinu dhulka uu yaallood sujuudaysaanna ilaahay subxaanahu watacaala barya oo ducaysta marka subxaana rabbi alcaiim subxaana rabbi alcaiim haddaad tiraa waana ducaysa kartaa marka khayr adduuniya khayr aakhiraba ilaahay subxaana watacaala waad ka baryi kartaa waana meelaha ducada lagu ajiibo haddii sabab ducadaada loo diido haddii lagaa waayo haddii maanic sabab ducadaada in la aqbalaa diid diidayo haddii lagaa helo taas gaar waay shaqo kale waay waxa ducadaada loo aqbali waayo wa qaala cawfu bnu maalik waxau yihi qumtu maca rasuuli illahi sal ly slam nabiga ayaa la istaagay leylatan habeen fa qaama nebigu wuu istaagay fa qara'a suurata albaqara ayuu akhriyey laa yamuru ma soo maraynin biaayati raxmatin naxariis aayadeed ilaa waqafa waa istaagaya wasa'ala naxariistaas buu alla weydiisanaya walaa yamuru biaayati cadaabin cadaab aayadiisna ma soo maraynin ilaa waqafa waa istaagaya watacawada allow ka magangelayay qaala huma rakaca waa rukuucay biqadri qiyaamihi intuu taagnaa in la egoo kale ayuu rukuucay yaquulu fii rukuucihi rukuucdiisa wuxuu ku oranayay subxaana diljabaruuti waalmalakuuti waalkibriyaa'i waalcadama sidaana marka waa lagu akhrin karaa rukuucdii subxaana diljabaruuti ilaahay baan nasahayaa diljabaruuti oo nasahnaani ay u sugnaatay diljabaruuti u saaxiibka ahaa yacnii diljabaruuti ay dilqahri weyaan qasbidda dadka yacni waa qasban yihiin waa qasban yihiin markaan leenahay yani waxaa weya ikhtiyaar afcaashooda waa uleeyihiine laakiin waxa ay ku dambeynayaan iyo waxa koonkan ka socda dhammaantood ilaahay subxaana watacaala qadarkiisa iyo nidaamkii oo ugu talagalay ku socdaan ninna hadda iskama baajin karo laba nooc waay marka waxaa weeyaan dadku waa ku qasban yihiin nidaamka allah oo uu cumuum yacni mashiicadiisa caamnimadeeda iyo qudradiisa hoosteeda inay ku socdaan waa ku qasban yihiin dadka walidaalika koonkan hadda nadaama u samaysan yahay cid bedeli karta male qoraxaa ka jirto waxaa ka jirta yani xiliya roobabaa da-o qabow baa xiliyada qaar imaado xiliyada qaar habeenkii maalintii baa kala badan haddaad isku dayda wadankan hadda inaad habeenkii maalinta isku jin ka dhigta mar walbo ood isla sinta weligaa ma keeni kartid waxaa rabtad gaar haddaad doonto marka waa subxaana diljabaruuti dadka waa qasban yihiin marka nacam nidaamkaas alla subxaanahu watacaala yacni midna dadku kan cibaadeysanayana dee isagaa doortay cibaadada kan kalena yacni qadarka alle inuu inuu yacni tan alle inay socoto unbuu ku qasban yahay wamaa tashaa-uuna ilaa an yashaa allahu waalmalakuuti boqortooyada alleh u saaxiibka ahaa waalkibriyaai kibriyaha iyo kibirka alleh u saaxiibka ahaa waalcadamati allihii u saaxiibka ahaa weynaanta huma qaala fii sujuudihi wuxuu ku yiri midla dalika intaa oo kale kharajahu abu daawuuda waannasaa'iyu xadiidkan isnaadkiisu waa saxiix wa qaala abuu hurayrata radia allaahu canhu waxa uu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalam yaquul nebigu wuxuu dhihi jiray samica allaahu liman xamidah xiina marka yarfacu uu soo koryeelayo sulbahu dhabarkiisa min arukuuci rukuucda huma yaquulu markaa dabadeedba wuxuu dhihi jiray wahuwa qaa'imun isagoo taagan rabbanaa walaka alxamdu halkan marka wuxuu kuleeyahy marka uu soo kacayo rukuucdii baa lagu jiraa subxaana rabbi alcadiim subxaana rabbi alcadiim subxaana rabbi alcadiim samica allaahu liman xamida ayaa la dhahaya marku soo kacayaba samica allaahu buu bilaaba oo samica allaahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu waa laba wardi waay waa laba dikri dikriga koowaad dhaqaaqaaguu la socdaa samica allaahu liman xamidah markaad sinaato xubnahaagi ay sinaadaan rabbanaa walaka alxamdu baa leedahay waxa dhan haddaad hal mar ka wada dhigtood ad orana ka sujuuddo dawcaweyn duma'niinadii baa la weynayaa salaadaadina ma jiraysa nacam marka nabiga caleyhi salatu salam waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaya dikrigaa nebiga inuu jamci jiray samica allaahu liman xamidah rabbanaa walaka alxamdu labadoo isku dari jiray waa jamcin jiray taasaa laga qaadanaa rabbanaa walaka alxamduna waa soo aroortay rabbanaa laka alxamduna waa soo aroortay siduu keeni doono allaahuma rabbanaa laka alxamduna waa soo aroortay allaahuma rabbanaa walaka alxamduna waa soo aroortay afartaas qaabba qofku marka keligiis markauu yahay dabcan sida hadda nebigu sameynayo sameynaya dabcan ko imaam marka uu yahayna labadaba waa jamcinayaa sida nebigu u jamciyey sala allahu aleyh ali wasalam ilaa nabig imaa inuu keligiis tukanayo iyo imaa inuu imaam yahay wax ka dhexeeya male ma ogtahay labada marka waa la jamcinaa markaas dikrigan laakiin qofka ma'muumka ah ee imaam ku daba tukanayo see yeela isaga imaamkiisa marku samica allaahu liman xamidah markuu yidhaahdo muxuu sameynayaa rabbanaa walaka alxamdu unbuu dhahayaa samic allah isaga lagama rabo soma kasin waxaana ku tusaya qowluhu sala allahu aleyh ali wasalam inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi faidaa qaala allahu akbar faquluu faidaa kabara fakabiruu waidaa qaala samica allahu liman xamidah faquluu rabbanaa walaka alxamdu saasuu yiri nabi sal l slam wafii lafdin saxiixin inkastoo culamada qaarna qowlka kale ee labadaba waa jamcinaya ay leeyihin sida imaamu shaafici oo kale sheekh alalbanina uu ku raaca isaga wa fii lafdin riwaayo kale saxiixin oo saxiixa rabbanaa laka alxamdu waalmutafaqu caleyhi sida bukhaariiyo muslim ay wariyeenna fii lafdi saxiixayni rabbanaa walaka alxamdu weeyaan iyo allaahuma rabbanaa laka alxamdu bukhaari keligiis wuxuu wariyey allaahuma rabbanaa walaka alxamdu buu wariyey allaahumada iyo waawga in la jamciyo wacan abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu qaal kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalama rasuulku wuxuu ahaa idaa rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu kor uga qaado min alrukuuci rukuucda qaala wuxuu dhahayay allaahuma rabbanaa laka alxamdu mil asamaawaati wa mil alardi wa mil amaa baynahumaa wa mil amaa shi'ta min shayin bacd intaa waa soo marnay ahla athanaa'i waalmajdi ay yaa ahla athanaa'i ammaanta ka u saaxiibka ahaayo iyo walmajdi iyo sharafta axaqu maa qaala alcabdu axaqu maa shaykan ugu xaqnimada badanoo qaala alcabdu addoonku uu yidhaahdo wa kullunaa dhammaanteen laka cabdun addoon ayaan kuu nahay adiga ee waa maxay waxa ugu fiican oo ugu xaqnimo badanoo addoon uu yidhaahdo waa tan allaahuma laa maanica limaa acdayta allaahuma yaa allaahu allow laa maanica mid diidi karaa ma jiro limaa acdayta waxaad adiga siisay waxaa adiga bixisay cid celin kartaa ma jirto walaa mucdiya axad siinayaana ma jiro limaa manacta wax adiga aada manci soo diiday walaa yanfacu ma anfacayo daljaddi dheefta ka u saaxiibka minka adiga xaggaaga aljaddu dheeftiisa midka dheefta iyo xoolaha leh xoolihiisa adiga waxba kaagama tari karaan isagana kharajahu muslimun xadiidkan marka muslim baa soo saaray idan marka dikrigan muxuu noogu daray samica allahu liman xamida allahuma rabbana laka alxamdu mil asamaawaati wa mil alardi wa mila maa beynahuma wa mila maa shi'ta min shayin bacdu ahla athanaa'i oo noogu soo daray marka ahla athanaa'i walmajd axaqu maa qaala alcabdu wakulunaa laka cabdun laa maanica limaa acطayta walaa mucطiya limaa manacta walaa yanfacu da ljaddi minka aljad macnaheeduna marka ahla athanaa'i nusiba cala annidaa oo yaa ahla athanaa'i baa yaa baa u xadfan yaa ahla athanaa'i yaa ahla athanaa'i ammaanta midka u saaxiibka aho walmajdi iyo sharafta axaqu maa qaala alcabdu addoonku waxa uu yidhaahdo waxa ugu xaqnimada badan weli laguuma sheegin jumlada ma dhammaystirna jumlo kalaa dhexda ka soo gasho jumla muctarida la yiraahdo wa kullunaa laka cabdun annaga oo dhan addoonan kuu nahaye waa maxay marka wax ugu xaqnimo badan oo qof yidha allahuma laa maanica limaa acdayta walaa mucطiya limaa manacta walaa yanfacu da ljaddi minka aljad saas weya allaahuma ya allahu allow laa maanica mid diidi karaa ma jiro limaa acdayta waxa adiga bixisay wax adiga alla ou bixiya qof qof u diidi karaa malaha soo ma kasin haddii ilaahay subxaanahu watacaala qof ou maal siinaayo cid ka celin karta u diidi karta male hadduu alla subxaana watacaala qof caruur ou siinaayo cid ka celin kartaa male haddii qof ilaahay cilmi ou siinaayo cid ka celin karta male wahaakada haddii adduunkao dhan hadduu isku dayo qofkaas in waxaan alla ugu talagalay laga celiyo cid ka celi kartaa male walaa mucdiya mid siin karaana ma jira limaa manacta waxaa adiga diiday wixii ilaahay kuu diiday cid ku siin karta male waa inaad taas aaminta adiga marka nacam haddaad taa aamintid dadka eedooda waa ka raaxaysanaysaa nacam sababto waxna kuma siin karaan waxna yacni kuma diidi karaan marka adiga wax kale uma baahnid marka taa inaad ogaatid baad u baahan taha nacam waa ka istireexaysaa marka dadka dhibkooda walaa yanfacu ma anfacaayo aljaddu dheefta ma anfacayso waxba ma tarayso daljaddi midka iskale dheeftoo maalka leh minka adiga xaggaaga kharajahu muslim wa qaala rifaacatu bnu raafic waxa uu yidhi kunaa yowman maalin kunaa waxaanu ahayn yowman maalin nusallii waraaa anabiyi sala allahu aleyh waalihi wasalama nabiga gadaashiisa ayaan ku tukanaynay falamaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor uga soo qaaday min arakcati rukuucdii qaala wuxuu yidhi alrakca hunaa rukuucdaa laga wadaa qaala waxau yidhi samica allaahu liman xamidah saabuu dhahay faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi waraa'ahu gadaashiisa taagnaa rabbanaa walaka alxamdu xamdan kathiiran tayiban mubaarakan fiih sidaa buu yidhi mujeedaa ma soo celinin marka samic allaahudi ninkii kuma soo celinin ayb rabbanaa walaka alxamdu buu yidhi rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenno walaka alxamdu ammaan oo dhan adigaa iska leh xamdan ammaan ay axmaduka waan ku ammaanayaa xamdan ammaan kathiiran badan dayiban wanaagsan mubaarakan fiihi la barakeeyey dhexdiisa falama insarafa markuu ka baxay salaadii qaala wuxuu yidhi man ilmutakalimu aawa kii hadlayey man ilmutakalimu man keebo kumau ahaa almutakalimu midka hadda hadlayay qaala wuxuu yidhi ninkii anaa aniga qaala wuxuu yidhi rasuulka sala alla ly slam ra-aytu waxaan arkay bidcatan wa thalaathiina malakan soddon iyo dhowr malag yabtadiruunahaa inay u degdegayaan ayuhum koodii yaktubuhaa qoraayo awalu marka hore soddon iyo dhowr malag oo u degdegaysaan arkay bal ninkii hor bal midka hore qoraayo nacam ninkan ajarka uu shaqaystay waa inay marka sunno tahay samica allahu liman xamidah rabbanaa walaka alxamdu xamdan kathiira tayiban mubaarakan fiih kharajahu lbukhaariyu baa soo saaray wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi waaalihi wasalama qaala nebigu waxau yidhi aqrabu maa yakuunu alcabdu aqrabu maa in inta ugu dhowo yakuunu lcabdu addoonka ou ahaanayo min rabbihi rabbigii midka marka ugu dhowaanshada badan yahay wa huwa saajidun weeyaan isagoo sujuudsan markuu sujuudsan yahay ee fa aghiru ducaaa ducada badiya aqrabu maa yakuunu lcabdu ay aqrabu akwaani alcabdi min rabbihi weeyaan nacam addoonka ahaanshadiisa midda ugu dhowaanshada badan ee alla subxaanahu watacaala oo u dhowaado ee ugu dhowaanshada badan yahay wahuwa saajidun weeyaan isagoo sujuudsan fa akhiru ducaaa ee ducada badiya wa canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalama waxaa laga wariyey isla abi hureyra rasuulka sal ly slam kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray fii sujuudihi sujuuddiisa allaahuma kfir lii denbii kullahu diqahu wa jillah wa awalahu wa aakhirah wa calaaniyahu wa sirah allaahuma kfir lii ilaahu ii dhaaf sujuuddii buu saa ku dhihi jiray allaahuma kfir lii ii dhaaf denbii dembigeyga kullahu dhammaantiis diqahu midkiisa yar wa jillahu midkiisa weyn wa awalahu kiisii hore wa aakhirahu kiisa dambe wa calaaniyahu midkiisa muuqdo wa sirahu iyo midkiisa qarsoon oo dadku aysan ogeyn intaba ilaahu ii dhaaf wa qaalat caaishatu radia allahu canha waxay tidhi faqadtu nabiya sala allahu aleyh ali wasalam nabigaan waayey daata leylatin habeen min alfiraashi gogoshii baan ka waayey faltamastuhu waan raadiyey fa waqacat yadii gacanteyda waxay ku dhacday calaa batni qadameyhi nabigiisa nabiga labadiisa cagood labadiisa cagood calooshooda halkaas marka nacam ayb cagta hoosteeda meesha dhulka la dhigaba nacam baabacada nacam ayay gaartay bay tiri marka huwa isaga oo fil masjidi masjidka ku jiro yani masjidka hadda meeshuu ku tukanaya loo jeedaa isagoo meesha ku tukanaya joogo ilaa ma dhici karto firaashkii bay ka waysay waa raadisay masaajidkii inay ka hesha ma dhici karto moogta nacam soo ma garan masjid makaani sujuud baa loo jeedaa hadda wahumaa iyaga oo mansuubataani labadiisa lugoodo mansuubataani taagan la sujuudsan yahay maogtaa taagan yahay lugihii marka nacam wahuwa yaquulu isagoo dhahayo allaahuma inii acuudu biridaaka allaahuma yaa allahu allow inii aniga acuudu biridaaka ridahaaga ayaan magangelaya raalli ahaanshadaada waa tilmaan ilaahay leeyahay waa raalli ahaanshada adiga aad raalli noqotaan magangelayaa min sakhadika caradaadaan ka magangelayaa wa bimucaafaatika caafinta aad dadka ka caafisa fitanka iyo yani dhibaatada yaan magangelayaa min cuquubatika cuquubadaadan ka magangelayaa wa acuudu bika ilaahu adaan ku magangelayaa minka adigaan iska kaa magangelayaa xaggaaga yani dhibaatada iyo xaggaaga yani maadaama ilaahay khayr iyo shar isaga uu qadara labadaba oo xaggiisa ay ka imaanaysa yani wax kasta oo xaggiisa uu ka imaanayo ilaahu yacni waxa dhibaatada cid kale iima keeni karto waa adun baa ii keeni kara ilaahu adaan kaa magangelaa taas wa bika minka marka macnaheeda sidaa weeyaan laa uxsii ma koobi karo hanaa'an ammaan caleyka adiga korkaaga ammaan kuma koobi karo ilaahay see loogu koobayaa waaba addoon qofku waa addoon rabbina waa rabbi tilmaamihiisu aad yani walahu lmathalu laclaa sifa sarraysa uu leeyahay alla subxaanahu watacaala marna ammaan maku koobi kartid walidaalika rasuulkeena caleyhi salaatu wassalaam marka aakhiro la tago ee dadku ay yacni yiraahdaan rabbi rabbigaa noo bari waxa weeyaan wuxuu leeyahay alla subxaanahu watacaala ayaan ammaanayaa ammaan waxaan alla ammaanayaa aan markaas la ii furfuri doono oonan haddaba garanayninba oonan aqoonin ayaan alla ku ammaani doonaa buu leeyahy markaas nacam marka ammaanta ilaahay iyo magacyada allana waa ka badan yihiin inta la yaqaano dabcan nacam sida xadiidka qaar ay tilmaamayaanba anta adigu kamaa athnayta saad isu ammaantay weya saad u ammaantay calaa nafsika nafsadaada aada u ammaantay weeyaan kharajahuna muslimun muslim baa waxaan o dhan soo saaray axaadiidtan xadiidka marka in ducadii marka allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika lagu akrin karo sujuudda dhexdeeda laga qaadanayb waxyaabaha nebiga oo alla ka magan galana waxaan hore u sheegnay waxaa weeyaan waa waa shar shartuna waxay ka kooban tahay natiijo xun cuquubo jirkaaga xanuujinayso iyo asbaabtii lagu gaari lahay cuquubadaas shar intaas waa shar oo dhan shar oo dhan waa wax yacni cuquubo oo jirkaaga taabanayso iyo sababtii cuquubadaas lagu gaari lahaa magangalka rasuulka caleyhi salaatu wassalaam oo alla subxaanah watacaala magangelayey waxyaabaha oo alla ka magangelaya labadaas nooc waa bis un nacam labadaas nooc oo shar laysku yidhaahdo waaye xadiidkanayna ku caddahay allaahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika carada alla waa sababta naarta keenta waa qofka uu naarta u galo marka sababkii naarta keenayo caradii alla ahaydoo alla ka magangelaa nabiga sal ly slam wa bimucaafaatika min cuquubatikana waa bicuquubadii waay ayuu magangelayaa cuquubadii iyo sababkeediibuu ilaahay marka ka magan galay meel kastana saas haddaad isticaadada nabiga caleyhi salaatu salaam aad dib u milicsatay ibnulqayim badaa'icu lfawaa'idka baxhiga ku jira tafsiiru lmucawidateynka sidaas buu ku sheegay ayb wuxuu leeyahay marka marka waxaa kaloo laga qaadanaa faltamastuhu fawaqacat yadii calaa batni qadamayhi huwa fi lmasjid isagoo tukanayo ayaa gacantaydiiba waxay ku dhacdayay tiri nabiga caleyh salatu salaam gomadiisa lugtiisa waxaa laga qaadanayaa marka taabashada ninku haweentiisa ou taabto bimujarad taabashada inaysa weysada jebinaynin wailaa hadday jebinaysa nabiga waa soo weyse qaada lahay sal l slam qaara marka waxay qadarayeen iyaga lugtaa wax ugu duuduubnaa waa baciid nin gurigiisa jooga maxaa lugta wax ugu duuduubaya nacam waxaa kaloo baciida galofis inay iyada gashato nacam iyadana waa baciid waay wax kale maahane waxaa weeyaan dhibaatadaas waxa taasoo kale dhibkaasoo kale waxa sababo fikro masbuuqo ah qofka fikira u hormaraayo nusuustiibau arkaa waxuu rabaa inuu fikirkiisa ku wadau rabaa marka nacam maanta dhan marka waxaa weeyaan barnaamijkiisiiba u hogaaminaa nusuustii nacam asalku yani nusuustiibau barnaamijkiisa usoo hogaaminaa asalkuna waxay ahayd faker inuusan ku hormarin nusuusta un inaad fiiriso waxay ku farta inaad qaadato addoonnimada saxda taas waa nacam ayb aktharka maanta dadka joogana saasay u badan yihiin ninka fikra oo hormarayso fikirkaasuu daliil u raadina maanta dhan marka daliilka isaga lagu keeno maanta dhan waa la dagaalsan yahay nacam midka asaga oo watana maanta dhan wuxuu ku dadaala inuu dadka u bayaaniyo nacam ayb tacasubkuna marka meelahaasuu ka imaanaya ayb axaadiidtaas oo dhan marka muslim ayaa soo saarayo wariyey ayb wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo beyna sajdateyni labada sujuudood dhexdooda allaahuma kfir lii warxamnii wahdinii wajburnii wacaafinii warsuqnii ducada marka labada sujuudood u dhexaysau kuu sheegaya allaahuma kfir lii ilaahu ii dhaaf warxamnii ii naxariiso wahdinii ilaahu i hanuuni wajburnii allow ikab nuqsaanteeda kab waay cibaadadii baad nuqsaan ku samaynaysaa ilaahu ii dhamaystir cibaadadii taqsiir iyo gaabin ayaa kugu jirta iyo gaboodfal ikab wacaafinii ilaahu i caafi oo fitnada iyo balaayada ilahu iga caafi warsuqnii ilaahu i arsuq warsuqnii marka culamada waxay yidhahdaan macnaha laga wado maahan keliya cunto isii in laga wada nacam warsuqnii waxaa weeyaan cuntada waa cuntadaa laba nooca midna ruuxdaada u baahan waa macaanida diinta inaad dhadhansato waa moogta oo ruuxdaada aada ugu ugu saramarayso midna waxaa weeyaan jirkaaga ku nool oo maba ka maarmaysid nacam soo ma garanin labadooda haddii la waayo marka labadooda midda daran haddii la waayo waa midda marka ruuxda nacam ruuxda hadday waaysa diin waxaa weeyaan waxaa laga yaabaa inay naar ku waartaba hadday dhimato walciyaadu billah jirku laakiin hadduu cunto waayo ruuxdiina ay cuntadeedii u dhammaystiran tahay waxa ugu badan oo la qadari karo waa maxayna inuu dhinto qofka baahi u dhinto soo maaha marka uu baahida u dhinto kadib nolosha ka dambaysa waa u fiican tahay qofkaas soo ma garanin waxa ugu badan oo la qadari karaa waa dhintay waayo ninkaas adduunyadiibuu ka tegay bes laakiin marka aad weysa macaanida xaqiiqadoo diintoo adoonnimada iyo yacnii iyo cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala markaad weyso waxaa laga yaaba oo jirkaaguna dharagsan yahay waxaa laga yaabaa in yani qofka hadduu gaalnimo ku dhinto naartooba ku waaraa nacam soo maa halis waa marka warsuqnii marka alla marka risqi ka baryayso kan keliya ha fiirinin cuntada la cuno bis nacam dadku badanaa taasi u haystaan laakiin ibnulqayim marka uu magacan alla uu macnaynayo alraasiq ama alrasaaq markau fasirayo wuxuu ku fasirayaa alla waa midka risqiga dadka jir ahaanna u siiyo ruux ahaanna saa u siiyo saasuu dhahayaa nacam marka warsuqnii ilaahu ruuxdeydana arsuq waay oo waxaad ku arsuqdaa macaanida diinta warsuqnii ilaahu arsuq oo jirkeygana raashin xalaala sii saas weyan macnaha marka wa fii xadiidi xudeyfata radia allahu canhu waxaa ku jirtay ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulka kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray beyna sajdateyni labada sujuudood dhexdooda rabbi kfir lii rabbi kfir lii rabbiyo ii dhaaf rabbiyo ii dhaaf taas ku celcelinaya kharajahumaa abuu daawuuda iyo wagayruhu nacam labadaba waa sugan yihiin faslun fi ducaai fi salaati wa bacda atashahudi fi ducaai ducada fi salaati salaada dhexdeeda la duceysto iyo bacda tashahudi ataxiyaadka kadib salaada marka ay dhammaato adciyada la akhristo ayuu halkan ka galay qaala abuu hurayrata radia allahu canhu waxau yihi abuu hureyra qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waalih wasalama idaa faraqa axadukum midkiin hadduu dhammeeyo min atashahudi alaakhiri ataxiyaadka dambe falyatacawad billaahi allaha ka magan gala min arbacin afar min cadaabi jahannama wa min cadaabi alqabri wa min fitnati almaxyaa waalmamaat wa min shari almasiixi addajaal ataxiyaadka dambe markuu dhammeeyo qofka falyatacawad billaah amar waay marka bacdi culamaa amarkan waaba waajibay dhaheenoo haddaan la dhihin sidan salaad waa lagu soo celinaya laakiin sida raajixa salaada waxaa weeyaan waxay ku dhammaanaysaa waxay ku dhamaa tashahudka salligaa ka dambeeyo hadduu qofka salliga nebiga sameeyo wax hadda u dhiman waa salaanta un wax rukni arkaanta salaada hadduu marka dhameeyo falyatacawad billahi min arbacin alla afar shay ha ka magan galo min cadaabi jahanama jahanama cadaabkeeda wa min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa marka in qabriga laysku cadaabayo laga qaadana xadiidka haddii ay beenbeen iska tahay ama cadaabulqabri ounan jirin maxaa lagu leeyahay ilaahay ka magan gal marka dadka inkirayo axaadiistan bay inkirayo wa min fitnati almaxyaa walmamaati nolosha iyo geerida fidnadeeda wa min fitnati almaxyaa walmamaati waxaa loo jeedaa nolosha fidnadeeda adduun in lagugu imtixaano oo cilmigaaga iyo yacnii iyo shaqadaaduba adduun bis ay noqoto ku fidnowdo ilmo lagugu fidneeyo xaas lagugu fidneeyo maal lagugu fidneeyo walmamaatina geeridana waxaa loo jeedaa hadda halkan qabriga lagama wada qabrigi waa lasoo sheege walmamaati marka aad dhimanayso kolka aad dhimanayso oo aa ku jirtid yacni sakaraatulmowtka fitnada khatar waay markaas maxaa yeele inama alacmaalu bilkhawaatiim acmaasha adig wax lagugu khatimaa acmaashaadu waxaa weeyaan laga fiiriyaa walidaalika haddaad tiraahdid markaad dhiman rabto haddii kabta kuu gadoonto walciyaadu bilaahi dhinaca kale yacni aad ka baxdo yacni shadaxaad iyo wax aan fiicnayn oo yani iyo baadil haddaad iskaga hadasho ku dhimato waxaas aad ku dhimato unbaa lagugu soo bixinayna dhinaca kale haddaad ku dhimato man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaha illa allah dakhala aljanna laa ilaha illah hadday ugu dambaysa hadalkaagana jannadaad gelaysaa naam soo ma kasin marka taas marka aaday waa fitnat ilmamaad waa daran tahay shaydaankuna markaas aadow dadka uga faa'iideysaa waqtiyadaas oo kale soo ku dhumi lahay xilliga ugu dambeeya waa imtixaankii ugu dambeysaad maraysaa naam ayb khaatimo wanaagsan in ilaahay la warsado meel kasto thabaad iyo sugnaan in ilaahay la weydiisto waay qof kastana waxa uu ku noolaadaa khaatimadiisana ay u badanaysaa naam ayb adiga haddaad awel xumayd weligaa ha u malaynin inaad yacni ahaanayso adoo xumayd khaatimada inay ku hagaagto de qalbigaaga ilaahay unbaa gedgedin karo waa dhici kartaa laakiin sida badan qofku wuxuu ku noolaado kuna dhintaa kuna soo baxaa lidaalika laba mithaal oo kale ayaa ayaa laga soo qaadan karaa mithaal wuxuu ku dhacay abuu xaatim abu zurcat araazi tarjamadiisa lagu sheegaa abuu zurca nin wuxuu ahaa axaadiista nebiga xifdiyo oo dadka u wariyo oo shaqo kaleba aan qabin isagii abuu xaatimna saaxiib bay ahaa jireen labadaba reer waxay ahayn min ahli ray raaziyaan labada marka abuu zurca markii uu sakaraadayo dhiman rabay ayaa abuu xaatim iyo maxamed ibnu muslim ibni waara iyo rag badan ay intay soo booqdeen ay u yimaadeen markaasay dhaheen tawxiidka aan u qabanno abuu zurca waa dhiman rabaaye markaasaa qaarkood qaar kale waxay ku yiraahdeen abuu zurca tawxiid uma qaba karna annaga waa ka hibeysanaynaa ay dhaheen ee waxaan aan samayno falnatadaakar xadiithahu xadiidka qofka yacnii kalaamkiisa laa ilaha illahu ay ugu dambayso inuu jannada gelayo agtiisa aan ku sheeg sheegno lacalahu inuu marka xadiidkii ou keeno markaasay xadiidkii sanadkiisaay bilaabeen meel dhaxaa un mid walba uu uga istaagay ay socodsii waayeen abuu zurca markii dambe sanadkii uu qabsaday ilaa iyo wuxuu gaarsiiyey marka mucaad qaala qaala rasuulu llah sal ll ly slam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah waana ku dhintay marka nacam marka tarjamada abuu zurcat araazi saasay ku sheegaan nacam marka waxaa weya qofka yamuutu lmaru calaa maa alaa maa calaa maa kaana caleyhi wuxuu markii hore ku noolaa ayuu ku dhimanaa nacam wa bilcagsi idana waxaa cabdulxaq alishbiili kitaabkiisa alcaaqiba wuxuu ku sheegaa ibnulqayimin addaa o dawaa oo ku sheegaa dad iyagana nin yacni dadkan marka cishqigu oo waalay ahaa ee marka intuu haween marka isagoo marka gurigiisa hortaagan ayaa haween waxay tiri meeshan ayna dariiqu ilaa xamaami minjaab meesha musqulayim ama meesha lagu qubaystay ninkii minjaab aawe intee loo mara ay tiri markaasuu yiri waa kana ay soo gal nacam gurigiisii markau soo geliyey ay ogaatay ninkan inuu marka gurigi gurigiisii ay ku jirto ayay waxay tiri waxba dhib ma lahane waxay tiri waayahay wax noo raadi ninkii markaasoo is iloobayo intou baxay oo cunto raadiyey ayuu albaabkii furan ka tegay markau baxay iyadana iska baxday iska dhaqaaqay markaasu wuxuu bilaabay marka markuu soo laabtayo waayey markaasu wuxuu ku qarwi jiray marka yaa ruba qaa'ilatin yowman idaa balagat ayna dariiqu ilaa xamaami minjaabi markii dambe waxaasoo ku dhintay markaasoo saa un ku hadaaqayo iskaga dhintay khawaatiimta shanigeedu aada u daran yahay ilahi waxaan weydiisanaynaa inuu khaatimada noo suubiy wuxuu yidhi marka ayb wamin fitnati almaxyaa walmamaati geerida qofka markuu dhimanayo fitnadeeda wamin shari lmasiixi dajaali dajaal masiixu dajaal shartiisa dajaal isagana waa ninka marka isha midig la ee acwaru cayn ilyumna ah ee imaan doono afartan maalmoodna adduunka joogi doono maalin tiisa ay sanad ahaanayso maalinna bil maalinna usbuuc inta kalena maalmaha caadiga ay noqonayso dadkuu baadiyeyna ilaahnimou sheeganaya wamaa ilaa dalika yani axaadiistiisa macruuf weeyaan saxiix muslim iyo ayaa werinayaan min xadiidi nawaas bni samcaan wagayrihi nebi ilaahay ma soo dirin ilaa dajaal shirtiisa waa ka digi jira rasuulkeenana aada uga digay sala allahu aleyh ali wasalama weliba dadka waa uga naseexeeye wuxuu yiri warkaas ilaah ma aha waa ilow la-yahay rabbigiinna ilmala anuu yiri waina rabbakum leysa biacwar rabbigiin maaha mid nuqsaane ay ku jirto ilaa ma aha saasuu ku yiri laakiin ada dadku ma yeelayaan waa iska raacayaan adduunyada iska raacaan dhaldhalaal ayuu adduunyada adduunyadaas dhaldhalaalkeedu dadka ku fidnaynaan qoladii uu u yimaadaba oo uu yiraahdo isaga marka rumaysaba barwaaqi ka dhargayaan kuwii beeniyana eber waxooda dhan waxaa ku dhacaysa baaba ayaa ku dhacaya nin kastaa marka intaas unbau feerinaa nacam hadda maanta hadda dajaal yimaada maxaad malaynay nacam dajaajiladii kalaaba loo taagla-yahay nacam dajaajilada kale adduunka maalka ku qarqiyey waxa daba socday wax daba yaacaa waa arkay nacam malaayiin min annaasa isugu imaanaysa meeshay imaanayaan kuwaas nacam nasalullahi asalaam marka dajaalkaasna ilaahay marka nebiguna caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hadduu anagoo joogo uu yimaadou yiri nabiga sal ll ly salam anaa idinkaga filan u yiri nacam laakiin anoon idin dhex joogin hadduu yimaado famru-un xajiiju nafsihi nin kastaa naftiisa waa markaas nacam suurat lkahfi awaa-isheeda ama awaakhirteeda aayadaha ugu dambeeya qofkii akhristo waa ka nabadgela saasuu yiri nabiga sal l slam wacan caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalama kaana yadcuu fi salaati salaada dhexdeedu ayuu alle ku baryi jiray allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri wa acuudu bika min fitnati almasiixi adajaal wa acuudu bika min fitnati almaxyaa walmamaat allaahuma inii acuudu bika allaahuma inii acuudu bika ilaa wadaan kaa magangelayaa min alma'thami dembi iyo walmaqrami iyo qaan almaqram waa deynta qofka inuu qaamoobo oo deyn intou galo ounana iska bixi karin fa qaala lahu qaa'ilun mid baa marka wuxuu ku yiri nebiga maa qof yiraahdaa wuxuu ku yiri maa akthara maa tastaciidu min almaqram alla badanaa inta aad deyn iyo qaan ilaahay ka magangelaysid rasuulka ilaahay badanaa intaad ilaahay deyn iyo qaan aad ka magangelaysid fa qaala nebigu wuxuu yidhi ina arajula qofka idaa karima haddii uu deynoobo xadatha waa sheekaynayaa fakadaba been buu sheegayaa wa wacadda ballan bou dadka u qabanaya fa akhlafa waa khilaafaya waa guub yeelaya nacam allahu mustacaan sidaas weya nacam qofka haddii deyn badan lagu yeesho inuu bixiyana uunan rabin waxaa weeyaan maanta dhan ballan bou dhigaya waa goynayaa waa ku keenayaa mana u keenaya been buu sheegaya wahaakada allaahuma haddii qof ilaahay ka baqaayo uu yahayo markii horena deynta u qaatay inuu iska gudo ee markaas dhibaata ku dhacday isagana waa laga yaabaa ina waxaan marka isagana waxaa laga yaabaa inay ku xambaarto waxyaabahan oo kale sidaan soo ma garanin laakiin dadka waxaa la faray kaasoo kale inay u dhaafaan qofka aan waxba haysanin ee aada ogtahay qof fiican inuu ahaa in dhulka lagu jiido ma fiicna haddii la cafin karo in la cafiyo ama la yiraahdo war waxaas waxaad haysakeen oo dadku ay kala qaataan wixii kalena ay iskaga cafiyaan haddii marka ay dhacdana hadduu isaga xoolay wax leeyahayna xoolaha tasarufkooda inta inta laga joojiyo dadka marka laga siiyo deyntii laga gudo sharcigu maxaa yeeley qofka dimadiisa inuu beri yeelo aada ugu dadaala qofka xataa sharcan tasarufka waa laga xira haddii deyn badan intuu galo lacagtiisana aynan deyntaas gudi karin joogaa laleeyahy mar dambe deynna ma qaadanayo waxna ma gadi karo waxa inta muhiimka unbau soo gadanaa nacam daruuriyaadkiisa xoolihiisana waa la qaadaa waa la xaraashaa dadkaa deynta laga siinaa nacam saasuu nabigu yeeli jira caleyhi salaatu wasalaam waayahay wacan cabdillahi bni camri marka ilaahay in laga magan gala waayo deynta iyo yani iyo dembigaba nacam wacan cabd si yani fududna qofka inuu deyn iskaga buuxiyo lama fiicna nacam intaad intaad ka maarmaysa inaad deyn gasho maba ahaba nacam wacan cabdillahi bni camrin radia allahu canhuma ana abaa bakrin asidiiq radia allahu canhu qaala lirasuulillahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulku wuxuu ku yidhi callimnii ibar ducaaan duco adcuu bihi aan ku ducaysto fii salaatii salaadeyda dhexdeeda salaada dhexdeeda aan ku ducaysto halkaa marka waxaa laga qaadanaya qofka fadliga badan cilmiga inuusa ka maarmeyn oo abubakar waa kaasaa nebiguu su-aalaya rasuulka ilaahi ducaa barow leeyahy nacam ceeb marka maaha cilmiga qaala waxau yihi qul waxaad tidhaahdaa allaahuma inii dalamtu nafsii ilaahu nafteydan dulmiyey dulman kathiiran dulmi fara badan ducada marka waa tan allaahuma inii dalamtu nafsii dulman kathiira walaa yakfir adunuuba ilaa anta faqfir lii maqfirata min cindik warxamnii inaka anta algafuuru raxiim ducadaasuu baray macnaheeda allaahuma yaa allahu allow inii anigu dalamtu nafsii nafteydan dulmiyey dulman kathiiran dulmi fara badan dulmigan faraha badan abubakar naftiisa ou dulmiyey maxay noqonayen marka muxuu noqona bacdi naas baa waxay u haystaan dulmi markay maqlaan waxay u qaadanayaan dunuubta waaweyn oo tuugnimada iyo zinada iyo qatliga iyo bay u fahamsan yihiin un dulmiga dulmiga waa ka macno ballaarnaana qof kastaa dulmigiisa bidarajatihi wa bixasabihi wax abuubakar asagu dulmi u ah waxaa jiri karta annaga yacnii maalin kasta iska dhaafe aan yan iska caadaysanayba iska dhaaf wax kale soo ma garan amaa laga hadli maayo dil iyo zino iyo sariqa ma laga hadlayo abubakar waxaas ma sameynayo nacam oo ma sameeya abubakar waxaas ma ogtahay ee dulmi dulmi dulman kathiiran marka lagu leeyahay yacnii ilaahay aqoonta oo u leeyahay abubakar radiallahu canhu iyo booska ou taagan yahay waxyaabo badan oo waxaa jirta qofka kulamaa oo aqoontiisa alle ay badato kulamaa gaabintiisa oo ogaado waay nacam soo ma garanin kulamaa adiga yacnii aad macrifada ilaahay aada u leedahay ay badato waxaad ogaanaysaa inaad gaboodfal badan tahay sidii loogu talagala aadan uga soo baxayn shukriga ilaahi subxana watacaala marka taas waay waxa uu marka inuu dembi dhaaf ka rabo waxyaabahaas oo kale sooma kasin oo xadiidkii nebigaba waatou ahaa sala allahu aleyh waali wasalam inahu la yuqaanu calaa qalbii wa inii la astaqfiru allaha fi lyowmi akthara min sabciina mara toddobaatan jeer ka badan baan ilaahay dembi dhaaf weydiistayo nebiga sal l slam oo waayah nebiga dembi dhaafka uu weydiisana waa maxay liyakfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahara la yiri culamada waxay ku ama keynkan inahu la yuqaanudan macnaheed waxay ku macneeyaan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam mararka qaar faqa ilaahay ou la faqo ama uu yacni la showro ama yani waxaan ujeeda munaajaatu rabbihi ayuu wuxuu uga mashquulayaa maslaxo kaloo diini ah ayuu uga mashquulaa mathalan jihaadkii dadkiibu isku tartiibinaya dadkiibu diyaarinaya ama dadka ama dadba wuxuu u qabanayaa yacni dantooda u taagan yahay muslimiina soo ma garanin wuxuu ka mashquula intuu dantaas ku jira marka dantaas wuxuu ugaga mashquulayaa mathalan munaajaatu rabbihi faqa ilaahay subxaana wa tacaala uu la faqayo labadan marka la fiiriya munaajaatu rabbi baa darajo weyn oo fadli badan laakiin nebigu marka uu munaajaadka ka maqan yahay macnaheedu maaha inuu meel iska fadhiyo nacam shaqo kaloo diini ah buu ku maqan yahay soo maaha intaas waa marka wax uu nebiga ka dembi dhaaf dalbanayo marka nacam shaygii yacni yacni afdalka ahaa ou shay faadila ugayo uga mashquulay nacam hate shaygan faadilka uu ku mashquulaa laftirkeedana dan baa ku jirta nacam soo ma kasin marka haddii nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxyaabahaasoo kale ka dembi dhaaf dalbadaa abubakar iyana iyagana sidoo kale waxay marka iyagana darajadooda darajada nebiga ma gaaraya abubakar laakiin iyagoo kale wixii dhibo ayay ka dembi dhaaf dalbaan ayakana nin kastaa waxa dhibo ayuu ka dembi dhaaf dalbadaa sheekhulislaam ibnu teymiya risaaladan marka xadiidkan waa macneeye nacam allahuma inii dalamtu nafsii risaalo uu ka alifaaba jiraba bacdi naasna marka saa inaad u qaadato marka ma allahuma inii dalamtu nafsii dulman kathiiran oo haddii adig hadda lagu yiraa warniyo naftaada dulmi badan aad dulmisay war dulmiga iska dhaaf waxaa laga yaabaa inaad tiraa war ma anaa nafteeda dulmiye nacam saasaa idhehin inaad tiraa laakiin dulmi meeqaa nafteenna aan dulminayna haddii abubakar sidaa laleeyahay allaahuma inii dalamtu nafsii dulman kathiiran ilaahu nafteydan dulmiye dulmi fara badan walaa yakfiru dunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga mooyaane cid kale ma dhaafto faqfir marka kabiiranna waa soo aroortay riwaayo imaamu nawowi isaga wuxuu leeyay allahuma inii dalamtu nafsii dulman kathiiran kabiiran in la dhaafo yan labada riwaaya la jamciyo laakiin ibnulqayim waa diidaa sababtoo ah kathiiran kabiiran iyada maba soo aroorinba kathiiran waa soo aroortay kabiiranna waa soo aroortay hadaa doonta kathiiran dheh ama kabiiran dheh laakiin inaad isku darto labadooda isku darka sooma aroorin sooma fahamte alfaadda dikrigana waa alfaad lagu cibaadeysto waay wax aan soo aroorin haddaad dhahdo ajar ma ka helaysa faqfir lii ilaahu idhaaf maqfiratan dembi dhaaf min cindika adi xaggaaga ka ahaaday warxamnii ee naxariisa inaka adiga anta algafuuru raxiimu ayaa tahay alla dembi dhaaf badan naxariis badan muttafaqun calayhina axaadiidtan o dhan waa muttafaq bukhaari muslim baa soo saareen wa fii xadiidi caliyin waxaa ku sugan xadiidka cali radia allahu canhu can sifati salaati rasuulillahi sala allahu aleyh ali wasalama habkii nebiga uu u tukan jiray annahu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray min aakhiri maa yaquulu wax ugu dambeeyo u dhaho beyna atashahudi waatasliimi ataxiyaadka iyo salaamo naqsiga dhexdooda allaahuma kfir lii maa qadamtu kanaa u dambeeyey marka waxa uu yidhaahda allaahuma kfir lii maa qadamtu ilaahu ii dhaaf waxaan hormarsaday wamaa asrartu waxaan siraystay wamaa aclantu waxaan muujistay wamaa asraftu waxaan ku xadgudbay iyo wamaa wax anta adiguba aclamu aada igaga aqoon badan tahay bihi kaasi minii aniga anta almuqadimu baa tahay allow midka hor anta almuqadimu baa tahay midka hor u dhiga dadka wa anta almu'akhiru midka dib dhigaa tahay ciddaad doonta dib baad u dhigaysaa ciddaad doontana waa hormarinaysaa daacadaadaad ku hormarinaysaa id waafajinaysaa laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane kharajahu muslim wa fii sunani abi daawuud ana nabiya sala allahu aleyh ali wasalam nabiga qaala lirajulin ninba wuxuu ku yidhi kayfa taquulu fi salaati salaada dhexdeeda maxaa ku tiraahdaa adiga sideed dhahdaa qaala wuxuu yidhi atashahadu ani waan atexyaadsadaha yiri wa aquulu waxaana dhahaa allaahuma inii as'aluka aljanna ilaahu jannan ku weydiisanayaa wa acuudu bika min annaar naarna waa kaa magangelayaa anu intaasaan dhahaa yiri amaa inii aniga laa uxsinu ma hagaajin aqaano aad uma aqaano dandanataka wax adiga aad ka damdamsiinayso walaa dandanata mucaadin mucaad waxa uu ka damdamsiinaya ducooyinkan faraha badan aniga ma aqaano yiri ani intaan len aqaanaa yiri allaahuma inii as'aluka aljanna wa acuudu bika min annaar waxaan tirada badan adii mucaad isla aada akrinaysaan aniga ma aqaano yiri nin dhalinyaro iska xoogsada wuxuu ahay masaajidkiisana yimaada dabcan somakas oo markii marka jihaad loo baxayana jihaadkiis wax ka aado ahaa nacam qisada dheerona waxay ku dhacday markii mucaad ninkan uu tujiyey dadka ninkan ayaa kamid ah dadkii uu salaada ka bixinaya suuratulbaqara iska qabsaday ninkanna maalinkii oo dhan ayuu shaqo ku jiraa nacam waa daalan yaha nacam markaasuu mucaad marka salaaddii markuu ku dheereeyey yar ninkan dhalinyarada inta ka goosta salaadoo keligiis iska tukaday gurigiisuna iska aaday mucaad markii loo sheegay wuxuu yidhi inahu munaafiqun munaafiq waa yidhi ninkan yani hadalladaasoo kale waxa keenaya waxay tahay yacni waxaa laga yaabaa ninka caalimku markuu xanaaqo oo kale ama wax yacni si u qalloocan markuu arko waxaa waa caroona markaasuu hadal dhahayaa nacam kaas marka xugun laguma dhiso adi haddaad aragtayna xukun ku dhista ma aha soo ma kasin markaasuu wiilkii wuxuu yidhi aniga iyo mucaad nabigaan nabigaan u sheegaa buu yidhi mucaad wiilkiina ana nabigaan u tegaa yidhi sala alla ly slam waa layskula tegay nebiga markaasuu nebigu yidhi afataanun anta yaa mucaad mucaadow adiga mid dadka fidnaynayo maad tahay yiri dadka maad iqra iyo waduxaa iyo ugu akhrisid salaada iyo washamsi waduxaaha iyo waxa lamidkaa markaasuu wuxuu yidhi marka wiilkii yaraa marka wuxuu yidhi inaan munaafiq ahay in kale waa i ogaan doonaayo yidhi dagaalka soo socdo igu ogaan doonaayo yiri ciidan iyo waxbaa marka soo socdo soo duulayana waa la maqlayo oo la hadalaayo wiilkii yaraa marka dagaalkiibuu ku shahiidayba nacam markaasaa mucaad baa marka nebigaa marka wuxuu ku yidhi maa facala khasmii wa khasmuka mucaadow ninkii ani ila doodayay adiga kula doodaya muxuu sameeyey buu yii ninkii dhallinyarada ah ka waran yaa rasuulallah wuxuu yidhi kadabtu anaa been sheegay yuu yidhi wa sadaqa allaahu ilaahina runbuu sheegay yuu yidhi dagaalkiibuu ku dhintay yuu yidhi nacam sooma kasin marka dadka ilaahay subxaana wa tacaala qofkan adiga marka inaada dadka marna aada isdhihin qofka mahmaa kaana yacni qofka muslimkaa dad badan oo adiga kaa fiicanaa jiro ma ogid laakin adiga haddaad laakiin xoogaa dadka isdhahdo adaa amaad ugu fiican tahay ama aad ka fiican tahay khatar wayn ayb waxaa kaloo la weriyey sacd ibnu abi waqaas ayaa xoogaa waxbuu marka uu dadka iyo marka wuxuu is yiri bal amaad kuwaan wax dheer tahay nacam markaasaa nebiga sala alla ly salam wuxuu yidhi hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum u yii sacadow oo ma la idin arsuqaa oo ma la idiin gargaara ilaa dadkaas tabarta daran unbaa la idinkugu gargaarayaa maahna dartooda haddaysan iyagii idinku jiri lahayn lamidinmaba gargaareyna l waa degay marka sacad radia allahu canhu marka waxyaabahaas o dhan annagaa waxna lagu tusaa asxaabu rasuulillah takabur kuma jirin ayaga laakiin waxaa weeyaan afcaasha mararka qaar iyo hadallada ay dhahayaan ee nebigu uu ka toosinayo faa-iidaa ku jirta ayb markaa saasuu yidhi faqaala nabiyu sal ly slam nebiguna wuxuu yidhi xawlahaa tan adiga aad sheegaysaa xawlahaa agagaaraheedaanu dandinu annagana aan kaga damdamsiinaynaa waxaan aan akrinaynoon daldalayna adkaartan marka laysku soo koobo ilaahu janna na geli naarna naga magangeli intaas isugu imaanay xawlahaa nudandin saasuu yiri xadiidka marka isnaadkiisu waa saxiix ibni khuseyme ayaa wariyeen ayaa saxiix yeela iyo nawowi iyo buusiri misbaaxu zajaaja nacam waa kaa marka wacan shadaad ibni awsin radia allaahu canhu ana rasu marka ducadan allahuma ini asaluka aljana wacuudu bika min annaar waa dhihi kartaa nebigaaba qirayba marka sunada nebiga kamid taha sal l slam wacan shadaad ibni awsin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka qaala waxa uu yidhi ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka qaala waxa uu yidhi ana rasuula llahi sal ly slam kaana yaquulu fii salaatihi dheh salaadiisu wuxuu ku dhihi jiray allahuma ini asaluka athabaata fi lamri allaahuma ya allahu allow inii asaluka athabaata waxaan ku weydiisanayaa sugnaan fil amri diinta lagu sugnaado diinta in lagu sugnaado oon laga werwer laga leexleexanin thabaatka marka qofka adduunka uga baahan yahay sida hadda xadiidku tilmaamayo aakhirana waa u baahan yahay qabrigana waa u baahan yahay oo markuu nebiga meyd duugo wuxuu dhihi jiray istakfiruu liakhiikum walaalkiin dembi dhaaf weydiiya wasaluu lahu tathbiita ilaahay inuu sugana u su-aala fa inahu alaana yus'al haddaa la su-aalayaa se oo malaa'igtu ay weydiinayaan aakhirana waa u baahan yahay inuu sugnaado marka allahuma ini asaluka athabaata fi lamri walcaziimata go-aan go-aan karti ayaan ilaahu ku weydiisanaya cala rushdi inaan u yeesho hanuunka hanuunkana inaan go-aan iyo karti u yeesho wixii la ifara inaan qaba kara nacam kartidaas inaan ilaahu ii yeesho tanna ambiyada ilaahay saasaaba lagu ammaanayba wadkur cibaadana ibraahiima waisxaaqa wayacquuba ulil aydi walabsaar dad karti u leh daacada cilmina leh wa asaluka ilaahu waxaan ku su-aalanayaa shukra nicmatika nicmadaada ku shukrinteedaan ilaahu ku weydiisanayaa ayb wa xusna cibaadatika cibaadadaada wanaageeda cibaadadaada wanaageedaan ilaahu ku weydiisanayaa inaan wanaajiyo cibaadadiina wa asaluka ilaahu waxaan ku su-aalanayaa qalban saliiman qalbi nadiif ah wasaluka waxaan ku weydiisanayaa qalban qalbi saliiman nabadgalay muxuu ka nabadgalayna waa qalbi ka nabadgalay amraadu lquluub oo dhan quluubta yacnii jirooyinka ku dhacee kibirka iyo xaasidnimada iyo takaburka iyo waxyaabahaas ka nabadgalay ayb cuqdada dadka muslimiinta loo qaba iyo qalbi ka nabadgala ilah ku weydiisanaa waasaluka qalban saliiman qalbi nabadgalay qalbiga saliimkaana marka waxaa weya waa midka jannada qofka gelaya badbaadaya waa qofka qalbigaa leh yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim qalbi saliima qofka ilaah ula yimaado qalbiga saliimkana waa qalbiga awaamirta alla u hogaansan qaato una hogaansan oo yani sameeyo ilaahayna u nabadgalay subxaana watacala cid kale aan wax ka rabin ayb marka wuxuu yidhi wasaluka qalban saliiman walisaanan saadiqan walisaanan carabaan ku weydiisanaya saadiqan run sheego oo alla run u sheego oo makhluuqana run u sheego waasaluka ilah waxaan ku su-aalanayaa min khayri maa taclamu waxa aad ogtahay waxa ugu fiican ugu khayr badan wa acuudu bika ilah waxaan ku weydiiy waxaan kaa magangelayaa min shari maa taclamu waxa aad ogtahay shartooda waasaluka waxaan ku su-aalanayaa min khayri maa shay khayrkiis taclamu aad ogtahay wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min shari maa shay shartii shartiisa taclamu aad og tahay wa astakfiruka ilaahu dembi dhaaf baan ku weydiisanayaa limaa taclamu waxa aad og tahay aan kaaga dembi dhaaf weydiisanaya inaka adiga anta callaamu lguyuub baa tahay qeybka kii ku ogaalka badnaa baa tahay kharajahu tirmidiyu waannasaa'iyu xadiidkan marka sheekha dacfi buu isnaadkiisa ku xukumay ibnu rajab laakiin xadiidkan bimajmuuci turuqihi wou xasanayaa sida ka muuqato risaalo marka ayuuna ka alifay risaalatun fii sharxi xadiidi shadaad ibni aws ayaa la yirahdaa rasaaisha ibnu rajab ay ka mid tahay ibnu rajab alxambali alxaafid ibnu rajab raximahu llahu tacaala xadiidkana saad arkaysaan macaani aad iyo aad u fara badan baa ku jirto oo keligiisba uu risaalaba ka qoray oo ku sharxay weliba aad iyo aad dadkana xadiid yacnii meelo badan iyo jawaanib badan dadka loogaga waanin karo weeyaan xadiidkan isaga ah kharajahu tirmidiyu baa soo saaray iyo wannasaa'iyu وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم